hit
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo xiriirka filimyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca ah sideedda bisha august sannadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idiinka soo tabinaya xuseen barre aadan iyo sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaybtii labaad ee sheeko xanuun badan oo uu barnaamijka dhallinyarada uga warramay wiil dhallinyaro ah oo muddo dalka libiya uu ku haystay magafu
jirkay wuu bislaaday qof kastoo halkaa ku jira jirkiisu wuu bislaaday oo wuu karkaray kolle qofkii iyo arkay muuqaaladeeda wuu arkay qofka jirkiisu wuxuu noqonayaa wax bisil qudhaantaas wuu nuglaanaya qudhaantaasaa ku quudanaysaoo jirkaaga cunaysa markuu jirkaagii bislaado waxay uga layaab darneen qof nool oo u dirxi galay waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada ka shaqaysa gaadiidka magaalada boosaaso oo cabasho ka muujinaya jidadka ay maraan sidoo kale kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka marnaan doonin barnaamijka heesaan idiin haynana waxaa ka mid ah
badankiiyo jirkaygiyo boga iyo wadnaha bidix dheerkey adaadegay codkaasi ikraan jaamac ismaaciil iyo dabcan ciyaarihii iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese warkii dunida
dagaalka lagula jiro kooxda daacish oo doonaysa inay kusii fido dalka afghanistan ayaa u muuqda mid miradhal ah inkastoo aan gebi ahaan laga saarin kooxdaasi dalka qiimeyn ay sameeyeen laamaha sirdoonka ee maraykanka ayaa muujinaysa in garabka daacish ee dalka afghanistan ay xubno ka yihiin ku dhowaad kun qof kuwaasi oo badankooda oo ku sugan gobolka nangarhaar ee koonfurta afghanistan iyo weliba tiro yar oo ka howlgasha gobolka kunaar ee bariga dalkaasi maleeshiyaadka garabka daacish ee dalka afghanistan ayaa kasi kow dadka u dhashay waddankaasi waxaa xubno ka ah dad ka soo jeeda dalalka bakistan iyo usbekistan
tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii ka dhacay dalka indonesiya ayaa marba marka ka dambeysa kor u sii kacaysa iyadoo la xaqiijiyey boqol iyo koob iyo soddon qof in ay ku dhinteen dhulgariirkaasi axaddii ku dhuftay jasiirad ku taala dalkaasi indonesiya afhayeenka hay-adda masiibooyinka maareysa ee dalkaasi indonesiya ayaa warbaahinta u sheegay maanta oo arbaco ah in tirada dhimashadu ay kor usii kacayso mar kasta oo kooxaha gurmudku ay soo helaan dad dhintay oo kasoo ama laga soo hoos saaray meelaha burburay ee dhismayaasha guryaha iyo meheradaha sidoo kalena wuxuu sheegay in dad badan oo dhaawacnaa ay dib u geeriyoodeen dhulgariirkaasi oo cabirkiisa lagu qiyaasay todoba dhibic eber magnatiyud oo ah qiyaasta lagu cabiro dhulgariirka ayaa sidoo kale laga dareemay jasiiradaha ku yaala dalkaasi ee baali samawa iyo weliba bariga java waxaa la sheegay dhulgariirkaasi inay ku guryo waayeen boqol iyo lix iyo konton kun oo qof oo meelo bannaana looga dhisay taandhooyin
halkan dhegeystayaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a boqolaal dhallinyaro oo soomaali ah ayaa sanadihii u dambeeyey galay safaro tahriib ah oo ay naftooda halis ku geliyeen taasi oo keentay in qaar ka badan qaar badan oo ka mid ah dhallinyaradaasi ay gacanta u galeen kooxda dadka tahriibisa ama qafaashe loo yaqaano magafe haddaba dhegeystayaal kusoo dhowaada qeybta labaad ee waraysi ay wariyaha v o eda hargeysa sagaal mustafa xasan ay la yeelatay cabdiraxmaan maxamed xaashi oo ah wiil dhallinyaro ah oo dhowaan ka soo baxay gacanta magafaha waxaanu qaybtan kaga hadlayaa sidii loola dhaqmay intii uu magafuhu haystay iyo weliba dardaaran u dirayo dhallinyarada kale ee faciisa ah meeshii kaamkiiba waxaa qol yar oo ilaa afar mitir midna shan mitirna dharar yahay ballacna lix mitir yahay ayaa waxaa lagu gelayaa ilaa kun qof oo rag iyo dumarba leh oo laisku wada dhegan yihi meeshaasi waxaa ku nool xawayaanka laydhaa ama cayayaanka laydhaahdo injirta injirta shayga laydhaa ama cayayaanka laydhaa ayaa ku nool anigu injirta markan joogay somalilan maqalunbay igu ahayd oo ma garanaynin waxa la waxay tahay laakiin markii halkaa aan tegey waxaan arkay inay tahay bahal yaroo naqanoo dadka cunta jidhkiisa cunta oo boqol iyo konton nooc leh waxaa laga yaaba inaad hal noocaad u ka aragtay laakiin iyadoo dhowr midabla aan arkay mid midoobo mid midoobo waxaa jirta timaha u gaara qofka jidhkiisa markay cunto nabaraa ka soo baxa jidhka nabaradaasi dheecaan bay hoosta ku yeesha diidna cuncun bay bilaabaan cuncunkaa markay bilaabaan waad xoqaysaa xoqitaankii aad xoqday nabaradii afkay bannaysanayaan oo markaa nabarkiibaa qarxaya meel kastoo biyaha nabarkaasi taabtaan nabar nabarkii ka weyn baa kaa soo baxaya midda kale afarlaatanka saaca waxaa laga yaabaa hal waqti inaad cunto jab yaroo roodhiya ama qaado yaroo makaroonaa ayad sixni yar lagu ridaya labaatan qofaa dhinacyada ka gelaya nasiib waxaad leedahay markaad qof qaato saddex midoo dhulka ku dhacay haddaad hesho qofka ugu nasiibka badan baa tahay qofka dee marka nafaqadaradaasi hesho cunala-aan marka hesho waad garanaysaa xaaladiisa caafimaad waxa ku dhacaya waxa kaloo jirta iyada lafteeda dee wax oxijin ma jirto qol waxaad ku xidhan tahay hangar oo kalaa amba underground oo dhulka hoose ah ayaa lagu xidhaa dadka ma jirto markaa oxijin uu qofku qaato kaarboonkanuu qofku soo daynayo ayaad oxijin ahaan u qaadanaysaa haa madda kale saasaa laiskugu dheganyay nin iyo naagba dhinacaa dhinaca laiskugu hayaa way ku cabiraantahay intaad seexanaysa taaka kama badna dhankaan iskuma rogi karti dhankaan iskuma rogi karti waxa weeye shakhsiyan qofkan xanuunka haya si kasta uga taxadaro kugu dhacaya adigii maadaamaad saas kugu dhegantiinu jidhkiina isku dhididayo xanuun kasta waad u nugushahay marka qofkuna nafaqala-aan markay ku dhacdo dee xanuun kasta wuu u nugul yahay waxa weeyaan jidhkiisa markuu cayayaankaasi cuno bahasha injirta la dhaa cuntay nabaradaa ku samayso uuna nafaqana helin cunona uuna helin oxijin uu ku filanna uusan helin hurdana uuna helin midda kale uusan helaynin cadeed cadeedu lafaha dhistaa waad ogtahay uusan cadeedba arkaynin gudkaga jira cadeedii jirkiisu waad ogaanaysaa nabar kasta inuu nuglaanaya xanuun kasta inuu nuglaanin adiga cabdiraxmaan maxaa gaar ahaantaada kaa soo gaadhay dhibaato horta dhibaatadaydu ma yarayn haddana alxamdulilah maanta waan ka noolaa ilaahay baa mahadlay jirkaygu wuu bislaaday qof kastoo halkaa ku jira jirkiisu wuu bislaaday oo wuu karkaray kolle qofkii arkay muuqaaladeeda wuu arkay qofka jirkiisu wuxuu noqonayaa wax bisil quraantaas wuu nuglaanaya quraantaasaa ku quudanaysaoo jirkaaga cunaysa markuu jirkaagii bislaado waxay ugu la yaab darneen qof nool oo uu dirxi galay maxaa qofka jirhkiisu markuu bislaado uu karo ciiddiibaa ku cunaysa waa saxaaro weeyaan ciiddiisu dee waad garanaysaa saxaaraha ciidda ciiddaasaaba ku cunaysa intuuna xawayaanka lagu soo gaadhin adigoo naftaadii la liita oo naftaadii ku dhibayso oo maaragtayay sidii kaleba dee isla yaa nafta kaa qaada waxaad gelaysaa heer nolol ay geeridu dhaanto ayaad gelaysaa oo kuba ducaysina ilaahu hal maruu nafta kaa qaad ayaa haddana waxaa lagugu darayaa garaacitaan in lagu garaaco lagu jirdilo in koronto lagugu qabto in wax alla wixii aag yeela uu kula dhaco si uu lacagta kaaga soo saaro waxaaba dhici karta in lacagtii dee xoolo dirqi lama waaye amarka ilaahay ummadda ilaahay kuu bixiyaba lacagtaa markuu kaa qaato ee aad siiso kuma sii deynayo waxaa samaynayaa in mid kaliu kaa iibinaya in adeerkiiya annagoo adigu halkii lacagtii markaad lacagta bixiso inuu inaadeerkii kaa iibiyo uu inaadeerkii kugu wareejiyo marka lacagtii aad bixiso ku idhaahdo adigiina waxaan kuu qaadayaa badda marka adigu halkaad badda ka sugayso howl kaluunbaa lagugu xaraysanaya awood alla awoodaad kaga cararto kaga baxsatana ma lihi midda kale waxaa la yaab leh oo isweydiin leh meesha imse qofaa ku xidhan tusaale ahaan meesha ugu yar waxaa ku xidhan afar kunoo qof waxaana ilaalinaya afartan qof oo keliya afartankaa iyo dee afartaa kunoo qof ka badan waad garan kartaa waxaad isweydiinaysaa kolley tole miyaan laga baxsan karin meesha kolley meesha afartankaasoo keliyaa ilaalinaya kunkaa haddaba afartaa kunee qof kolba shan baa tusaale lagu bixinayaa oo hortooda lagu dilaya si ay u cabsoodaan oo jidhkoogii iyo naxadiin dee lagu beero ay lacagta iskaga bixiyaan marka dee afartaa kunee qof marka laga imaado boqol qof oo keliya inqilaabi kara wadan haddaba maxaa bedelay dadkaa kartidoodii maxaa ka qaaday kartidooda waxaa ka qaadan anuu shakhsiyan fakiir ahaan aan qabaa waa sixir dadkan sixir bay adeegsadaan kol haa intaad joogtay meesha adiga jirdilkaygu ma yarayn waayo afar iyo labaatan saac wala garaaci jira aniga iyo ummadda kale ku xidhanba anigoo taydii kaleba la cadilan oo taydiibay cuslaysay oonan socodba karayn ayaa haddana jirdil dee aanan iminka sawiran karayn inaan ilaaway layla dhici jiray qofka inta la daldalaabaa waxaa lala dhacayaa ama bir baa lala dhacayaa ama tuumbo adagoo aan qaluucsamayn baa lala dhacaya inta badanna waxaa ninka laga dilaa ragga waxaa laga dilaa xubnaha eh, jilbaha iyo dhabarka haddaba waxaa nasiib daraa meel laga soo yaacayo inay dhallinyaradii maanta ee wadanka ee ubaxa xaggay ku tusaale qaadan lahaayeen walaalkooda khasaaray ilaan isaguba guul buu u socda waxaan muu filanayna waxaana leedahaa waar meydkiina ha fogeynine dadkiina walaalaha soo noqda ku tusaale qaata ee dhibaataysan oo dadkiina iyo waalidkiina la noolaada meel lagaa jecel yahay haddaad ka tagto war waxaad tegaysaan meel lagaa necab yahay oo lagu gumaysanayo oonad xawayaan waxba dhaamin xawayaan waxba ma dhaanti haye marka lagu dilo maanta dee ina hebel baa toolaab garaacashaad samaynaysa kiina ugu yar baa kacaya hadduuna wax soo dilin magtaadiibuu kuu soo dhicinaya laakiin halkaa neef xoolaa ma qiima dhaantid markaa miidkaaga ha fogaan- ha fogeyn baan ku odhan lahaa dhulkaaga hooyo meel ka fiican ma jirto
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan maxamed xaashi oo ah wiil dhalinyaro ah oo dhowaan ka soo baxay gacanta magafaha dalka liibiya waxa uu u waramayey wariyaha v o eda sagal mustafe xasan
haatana boosaaso qaar ka mida dhallinyarada ka shaqeeya gaadiidka magaalada boosaaso ayaa cabasho ka muujiyey burbur ay sheegeen in uu ay qabaan jidadka magaaladooyinkaasi dhexmara hase ahaatee maamulka ayaa iyaguna dhinacooda sheegay in ay guddi u saareen islamarkaana ay dhowaan shaqada ka bilaabmayso wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan boosaaso nooga soo diray
waa hadalhaynta ugu weyn oo ay isweydiinayaan gaadiidleyda magaalada boosaaso lacago maamulka puntland ay uga qaadeen dhallinyaradaasi in lagu hagaajiyo waddada ugu muhiimsan oo ay isticmaalaan gaadiidkooda kuwaasoo la sheegay in lacagihii laga qaada lagu dhisi doono waddada laamiga ah qayb burbursan dhibaatada ay ku qabaan dareewaladani waxay ku sheegeen in baabuurtoodii ay kaga cilladowday muddo dheerna ay sugayeen in la dhiso waddadaasi waana tan keentay in lacagihii laga qaada ay dalbadaan in lagu dhiso waddadaasi si ay u yaraato dhibaatada ay ku qabaan marista waddadani siciid aadan qodax oo ka mid a dareewallada gaadiidka ayaa sheegay burburka waddadani inay dhibaato xooggani u geysatay gaadiidkooda
waxba yidhaahtee noo sameeye ma jiraanin waddadiina saasay u burbudhay annagiina anigu gaarigii saddexaad weeye aniga saagaarihii saddexaad oo ku xumaaya waddada weeye kii afraad baa hadda wataa isaguna waa sii burburaya xasan maxamuud waxa uu sheegay in maamulka puntland uu ka codsanayo in laamigani dib u dayactir lagu sameeyo si ay u yaraato dhibaatada xooggan ay la kulmaan gaadiidka alrashiid iyo goolis inta u dhaxaysa weeye xalay waxaa ka dhacay laba shil midkaa halkaa ka sii jeeda dhambac buu jaray mid kaloo daabulla ah oo rimoor wataana horay buu ku jaray dhambac alrashiid iriddiisuu ku jaray waddadaa gaadiidka mara puntland gaari aan laga lacag laga qaadinin ma jiro dhamaelayaasha afartan baa laga qaaday iyo siddeed boolaa wax laga qaaday labaatan waaraadka toban baa laga qaaday inta yararkaan midooba lacag baa laga qaaday wax allaale wax loogu qabtayna ma jiraanin waddadaasaannu ka cabanaynaa meelo badan bay waddadu ka cuntay laakiin waxaa noogu daran alrashiid ilaa goolis baa ugu daran laakiin dhul badan ay waddadu ka cuntay baa jira oo dawladdu iyo waxba ka qaban shacabkana lacagtooda laga qaaday si kastaba ha ahaatee gaadiidka isugu jira kuwa xamuulka ah iyo weliba kuwa raaxada ayaa maamulka puntland waxay ka qaadeen lacago ay ku sheegeen in lagu dhisi doono laamigan duqa degmada boosaaso ayaa dhankiisa sheegay in dhowaan la bilaabi doono dib u habeen lagu sameeyo laamigani waanu ku guulaysanay annagoo iswada wadanna waxaanu soo ururinay dhaqaale la rabo in waddada lagu dhiso Een, waxaanu soo sameynay qorshayaal cusub oo gaadiidka magaalada boosaaso in laga qaado lacag ama qaaraan ama contribution lagu dhisayo waddada Een, waxaanu samaynay akoomo la wada maamulo dowladda iyo culimmada iyo ganacsatadu ay wada maamulaan si wixii ummadda laga soo qaaday halkaa loo loogu loogu rido runaantii waxa weeye sheeg muxuu ahaa shaqadii waxaa la rajaynayaa insha allahu tacaala in si u dhaqsaha badan loo bilaabo bisha shanteeda wixii loo gaaro waxaa la rajaynayaa in tandarka la soo dejiyo haddii allah awoodda la idmo Een, bisha dhowr iyo tobankeedana wixii loo gaaro shaqadu way bilaabanaysaa haddii allah awoodda la idmo siduu qorshaha u ahaa insha allahu tacaala waxa weeye waxaan leeyahay shaqada waa la bilaabayaa si ugu dhaqsaha badan Een, maamulka degmadu uu ka qayb qaatay gaariga dhiciddiisii Een, kan keliyana maaha waxa weeye halka kan oo duruuf baa ku riday baan oran karnay kuwo meelo ka fogfog ku dhaca yuusuf maxamuud v o a boosaaso aad buu mahadsan yahay yuusuf oo inala socodsiinaya warbixintaas halkaad ka dhegeysaneysaan waa laanta af soomaaliga v o a haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada ikraan jaamac iyo heeskeedii bogga iyo wadda
sida tahay bidhaatiyo inaya hawbadiyo wemi bilantaada aragtida naftu ku balwaysa sida tahay bidhaatiyo inaya hawbadiyo wemi bilantaada aragtida naftu ku balwaysa badankiiyo jidhkaygiyo bogga iyo wadnaha bidix dheerkay adaadegay adaadegay adaadegay adaadegay adaadegay badankiiyo jidhkaygiyo bogga iyo wadnaha bidix dheerkay adaadegay adaadegay adaadegay adaadegay adaadegay balcaddaa sidiisii adiga heesaha barbartiyo dheer lulow tumaye kaalay kaalay kaalay boqolka ruqonow kaalay kaalay kaalay kaalay boqolka ruqonow kaalay balcaddaa sidiisii adiga heesaa barbartiyo dheer lulow tumaye kaalay kaalay kaalay boqolka roonow kaalay kaalay kaalay kaalay boqolka roonow kaalay sida tahay dhulbaadiyo inayahow bustaanada ee cawda beeraha dadka lay babinaya sida tahay dhulbaadiyo inayahow bustaanada ee cawda beeraha dadka lay babinaya boodheer sidiisii hawrarta bilicda leh baaldahaba ugu qoray ugu qoray ugu qoray aan igu qoray ugu qoray boodheer sidiisii hawrarta bilicda leh baaldahaba ugu qoray ugu qoray ugu qoray anigu qoray ugu qoray balcaddaa sidiisii adiga heesaha barbartiyo dheer lulow tumaye kaalay kaalay kaalay boqolka roonow kaalay kaalay kaalay kaalay boqolka roonow kaalay bal caddaa sidiisii adiga heesaha barbaartiya beer lulaw tumay kaalay kaalay kaalay boqolka roonow kaalay kaalay kaalay kaalay boqolka roonow kaalay balcaddaa sidiisii adiga heesaa barbartiya reer lulaw tumay kaalay kaalay kaalay boqolka roonow kaalay kaalay kaalay kaalay boqolka roonow kaalay boqolka roonow kaale bay tiri ikraan jaamac ismaaciil codkeeda intaa haddii aanu kaga soo gudubno dhinacii ciyaaraha ayaynu iminkala jilleecaynaa waxaa inoo haya maxamuud mascadeen
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo horyaalka dalka ingiriiska inuu dib u bilowdo xilli ciyaareedka labada kun sideediyo tobanka labada kun sagaaliyo tobanka ayaa laba maalin oo keliyahi ka dhiman yihiin halka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee xilli ciyaareedkan dalka ingiriiskana uu isna hal maalin uun ka harsan yahay inuu soo xirmo ka hore aan dulmar kooban ku sameeyo kulamo saaxiibtinimo qaar ka mida kooxaha dalka ingiriiska kuwoodii ugu dambeeyay ciyaareen iyo weliba qaaradda yurub haddii aana ku hormaro kooxda kubadda cagta ee chelsea oo ay dib ugu soo noqdeen xidigihii uga maqnaa koobkii kubadda cagta adduunka weliba kulamadiisii ugu dambeeyey kadibna fasax dheer qaatay ayaa dib soo noqday ciyaaryahanada soo xero galay waxaa ka mid ah ciyaaryahan aidan hazard iyo ciyaaryahan angolo kante labadan ciyaaryahan ayaa waxay ku kala guusleysteen koobka adduunka kaalintiisa koowaad iyo kaalintiisa saddexaad waxaana ciyaarta dhex marta leona iyo chelsea kusoo gabagabowday eber iyo eber hase ahaatee rigoorayaashii loo dhigay labadan kooxood waxaa rigooradii guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee chelsea ciyaaryahan aidan hazard oo in dhoweyd lalahaa waxa uu ka tegayaa kooxda islamarkaasina dhinaca iyo sbain ayuu qabanayaa oo ciyaaryahan cristiano ronaldo ayuu benabeyo beddelkiisa u noqonaya hase ahaatee ciyaaryahan aidan hazard ayaa u muuqda haatan inaanu kooxda chelsea meel uga soconin waxaana soo noqoshada ciyaaryahan aidan hazard iyo angola canty ay meesha ka saaraysaa qodox ku mudnayd maalmahan tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea seri oo madax xanuun la ildarnaa maadaama kooxda ciyaartooy badanna aanay soo gadin isla markaasina ay ciyaaryahanno badan weli xilligii diyaargarowga kooxda aanay la joogin si kastoo ay noqotaba ciyaaryahan hazard uma muuqdo haatan inuu meel kale u socdo hase ahaatee kotwa golayaha kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa la leeyahay waxaa weli doondoonaysa kooxda kubadda cagta ee real madrid welina kuma aanu soo noqonin kooxda kubadda cagta ee chelsea dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa kulan adag la ciyaartay roma labiiyo hal ayayna ku badisay ciyaaryahan garet bell iyo asensio ayaa labada gool u kala dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee real madrid waxaa cusid mudan ciyaaryahan garet bell uu labadii kulan ee u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee real madrid ee u dambeeyey uu mingool dhaliyay taasi oo malaha muujinaysa ciyaaryahankani inuu diyaar u yahay inuu booskii cristiano ronaldo buuxiyo kooxda burushia dortimanna waxaa lagaga badiyey saddex iyo hal oo kooxda napoli ayaa ku dharbaaxday halka liverpool tirataa la eg iyana u geysatay kooxda kubadda cagta ee torino kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa ciyaartay kulankii ugu dambeeyey ciyaarihii saaxiibtinima waxayna u diyaar garoobaysaa bilashada horyaalka dalka ingiriiska xilli ciyaareedkan oo laba maalin uun ay naga xigaan maxamed saalax iyo ciyaaryahan farmino iyo ciyaaryahanka kale la yidhaahdo saydu mani oo ah xidigaha ay kooxdu ku duulaysa mar kale ayaa qaybtii hore ciyaarta u safnaa labada kooxda kubadda cagta ee liverpool haddaba la arki doona sanadkan kooxda kubadda cagta ee liverpool in ay booska ka bixiso kooxda kubadda cagta ee manchester city oo iyadu koobkii horyaalka ee xilli ciyaareedkii dhammaaday ku guulaysad islamarkaasina kulankii furitaanka ee ciyaarta jaarida shilka maalintii sabtida ahayd u awood sheegatay kooxda kubadda cagta ee chelsea dhegeystayaal xubintii ciyaaruna waa naga tantane kulan dambe oo masxabdoedi la salaamay nabadgeli
aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascadeen oo la socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha kaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdulqaadir jubba
taasi uu qaadaya fanaanka cabdiqaadir macalin cumar jubbac ayaanu ku soo gebagabeynaynaa idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu mar kala kulmayno waa xuseen iyo sahre ciidloodin leh sidaa iyo nabadgelyo
Let's go.